macadka daarulbarakaat institute ee magaalada baydhabo ayaa weliba lagaga wadayaa xaflad shahaadooyin lakasiyaaya arday dhammaysatay barashada caafimaadka amaba koorso kasaabsanayti fast aid kaas oo muddo iyo markaasi qaadayan lama bilood ee welibana haytay to lankufaa'idiyey ardada jeel iniyo bardanga caafimaadka iyadona macadka koorsadan kibyaya beeslaanga munaasabadda ayaa weliba ku qayb galaya maamulkiiyo macalimiinta macadka waalidiin iyo martisharafa kale oo xafladda lakamarta qaadiye inta munaasabadda iyo dareertiiyaa khudbadoo iimeelasayli ku jeedi weliba yoonbadnayna haano laka dhiirigeliyaya ardada maadaama wakhti badan iyo hagiliyan barashada caafimaadka ini iyo markaasi ku dhabayan oo yoonka adeegan bulshadiyo inkorayntii maamulka iyo hano ku mid eh macalimiinta macadka daarubarakaada instituuda yaa ku warbiye marxaladoogii lahamari muddadii lamada bilood hayti ee libyaya koorsadan caafimaadka eh iyo muhiimadda lakuleeyaha ini ardadan labara amaba lakabara si beeslaan e
koorsimaynka talagelnaya in lanka adeega umatatiitana iyo awal badan oo aas-aasaka ku ogaadayeen caafimaadka iyo waxyaabaha la xiriira ida farxad ingiliyaasa waanaan ka faraxsanna waan andanayna waanaan rajayna inay ardayda tiitan iyo ku faa'iidaysadaan cilmigii aqoonti sidii firiiga bilaashka hayti oo marka saytanka tagala maxadka in iyo ka kordhiga aqoonta tiitiyo idan ka faraxsanna mar walbana may diyaargana insha allahu tacaala inuuna koran qaadna cilmiga aqoonti akhlaaqda bulshadana gaar ahaan dadka ka dhaqan deegaanada koonfur galbeed ee gaar magaalada baydhabo waxaana sayta u rajeeyan iniyo kordhiyan cilmiga kiisho insha allahu tacaala korsi waliba ay kolanbilood socdow waana bahaay maalmaha jimaadii khamiista may iidan rajeeyana inay koorsooyin fara badan oo markaas bilaash eh oo markaasayti ardayda aqoonto la kaabo doona insha allahu tacala ha gudbiina ouna aan fidhayna koorsaday faste aidka hayti oo muddada lamada bilood ha socotay weliba free koorsa hayti oo macadka daarul barakaad uu sameeyo ahaa lakabiyaay maalmaha khamiis ijima lankabiyayna aan ahaay inigeka hanin gebagabawta oo may waha una fidhayna fidhagi oo lakafaataha akhrisadaay laka gebagabaayay may la raayusa shahaadooyinkii koorsaday dadka ku qayb qaadan lakaga doonsiyaay bacdallaahi subxaana wa tacaala koorsadaas weli suurtageliyey macadka daarulbarakaad id iyadan kama hadnagaana macadka diyaarka usan ey inay usa bulshada may waha marwalba garab surma baahadiyonu isu daboola waayo isu oo maalamo sabti ilaa iyo arbaa shaqeeyo yahatan wali suurtageliyay ini khamiise jimac xiise la dhiiba weliba sifiriye laka dhiiba ardayday oo walbadonku qaadana kuwayaan walbaradayan koorsadii faste aidka hanayn dhammaatay weliba hayti theory i baratika iswadadan dhammaan ardadan geekanta fidhiyan wali waha arday ha baradan theory saas oo kale baratikana ha baradan oo qaabkii mayla raayusa baratikooyinka qaabkii durniinka lansuubi faday haddii hadafadii i v o i m qaabkii jokinka oo kale qofka walaka mergidan lan xaliifaday qaabkii c b r-ka oo kale qofka ayaweysha iyo breathinsha circulationsha lan hagaajiifadi saas oo kale waxyaabo badan intaa tahanka kooba korneha baradan ardadan
ardada macadka daarubarakaada instituuda ee lisiye shahaadooyinka caddeeyaysa iniyo qaadanga koorse ka saabsanayti barashada caafimaadka yaang mahadnageen maamulkiiyo macalimiinta maadaama geegiyo iyanga dad in adeegi kora bulshadiyo iyagoona dhinisho ballanqaadiy iniyo xoojii doonanga barashada caafimaadka waana anqasaarii doongnaa dadaalkii laakbiye
alxamdulilah ilaahay mahadle madii ananta kooyay faasiid samakahayna laakiin alxamdulilah taasaytina wayba mahadgaara iyo mahadguud angata macadka daarul barakaad sifirii een xita antinii sii waayay oo geega badanga geega shahaado ka dhiibay laakiin ustaad khalid eediyada mahadsanyo walku yar iyo geega ardaytiidis usama fiiriyahay beese keliya hooy usa fiirilahayn beese keliya maamahanii dhawaay faneeb markan horeyta ilaahay subxaana watacaala mahaduskulaa onin suurtagelay kooraska intuuna sanabada ka bilaaban haddana sanabada ninka dhammaay tiyada kale meba intuu ku mahadnaqay macalinkan oo iid qaalininka oo waqtishay haninka huri khamiisi jima oo suubi jaanis waqtishay dhon khamiisi jima lay jaanis lahay haandana khamiisi jima ninka daray maba kale intuu ku mahadnaqay maamulaha oo macadka daarul barakaad iyo dhammaan shaqaalada oo macadka daarul barakaad intuu ku mahadnaqay wasalaamu calaykum waraxmatulah